إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka fiidnimo ee alfurqaan weerar isugu jira duqaymo iyo kuwa toos ah ayaa lala egtay fariisimo ciidamada dowladda federaalka ee ceelwaaq iyo deegaanka gulweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo gedo qaar ka mid ah maleeshiyaadka macawiisaleyda ee ku haray magaalada xarardheere ee gobolka mudug ayaa sheegay inay dayacad daran ku jiraan iyagoona ku cataabay in dowladda federaalka iyo maamulka galmudug ka warqabin bandow ayaa lagu soo rogay degmada luuq ee gobolka gedo maamulka puntland ayaa sheegay inuu mamnuucay jalaabashada noocyada ka mid ah kulummada badda qoysas badan oo ku nool gobolka bari ayaa wajaha xaalado adag kadib markii horaan ay roobab dabeelo wata ka burburiyeen geedo ay nolol maalmeedkooda ka maareen jireen آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhan weerar isugu jira duqaymo iyo kuwa toos ah ayaa lala egtay fariisan ciidanka dowladda federaalk ee ceelwaaq iyo deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo gidow xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar ku ekeeyeen habeenkii xalay xere ay askarta shisheeye ka digan yihiin deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ilaa iyo haddana maanan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye weerarkaasi dhanka gedo militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta madaafiic ku asqeeyeen xerada ciidamada dowladda federaalk ee degmada ceelwaaq ee ka tirsan gobolka gedo ila wareedyo ayaa sheegaya in madaaficda ay ku hoobatay gudaha xerada balse weli kama soo bixin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay qaar ka mid ah maleeshiyaadka macawiisileyda ee ku haray magaalada xarardheere ee gobolka mudug ayaa sheegay inay dayacad daran ku jiraan iyagoona ku cataabay in dowladda federaalka iyo maamulka galmudug ka warqabin warkaasi zakariya cumar ayaa soo jeedinaya wararka naga soo gaaraya gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya gaar ahaan magaalada xarardheere ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada macawisleyda ee ku sugan xarardheere ay wajahayaan xaalada duruufo iyo dayacaad ah iyadoo ay xusid mudan tahay in halkaasi ay maalintii shalay isaga carareen ciidamo badan oo ka tirsan kuwa macawisleyda ee ku sugnaa deegaanadaasi iyagoo ka cabsanaya inay la kulmaan weerar xasmin ah oo uga yimaada dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona sheegay inaysan ka warhaynin dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug toona mid ka mid ah askarta macawisleyda ah ee ku sugan magaalada xarardheere ayaa waxa uu sheegayaa in dhowr jeer ay codsiyo u gudbisteen madaxweynaha dowladda federaalka balse aanay ka helin wax jawaab ah oo ay ku qancaan
wax uu madaxweynuhu hadda nooga soo jawaabana ma laha walaalla marka waxaan kuu sheegayaa annagu meeshaan nafteenna iyo maalkeennaan ku joognay wax marka taakuleena oo dowladda aan ka helnay ma jirin ama federaal ha ahaatee ama galmudug ha ahaatee wax oon risaasa oo aan ka heli jirnay way jirtaa oo maaragtay iyayanba badnaanina balse walaalle wax kaloo aan ka helno taakuleena ma jirto xagga mushaarka ha ahaato ama xagga raashinka ha ahaatee dadkaas waa adka warqabtaa sidoo kale askarigan macawisleyda ah oo sii hadlayay ayaa waxa uu tilmaamay in madaxweynaha dowladda federaalka uu horay u xalliyey cabashooyin uga yimid dhanka ciidamada macawisleyda ah ee jooga magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud iyagoo arrintaa ku micneeyey in madaxweynaha aanu wax dan ah ka lahayn askarta macawisleyda ah ee ku sugan xarardheere sida hadda magaalada ceeldheer waa ka baxeen dadka ciidamada macawisleyda ah joogta kabacdina madaxweynaha la hadlay hadda nimankaas waxa waay niman madaxweynuhu uu og yahay waay waa la xalliya haa wax rabshaa kama taagna markaan madaxweynaha cabashaan u gudubsanay cabashadeeniina dhowr jeeran weliba cabasho gudubsanay inaanaan wax xuquuqo aanaan haysan oonaan garamna aanaan ku haysan mushaarna aanaan ku haysan hooshana aanaan kaligan weli karin ciidamada macawisleyda oo qayba ka ahaa dagaala ay dowladda federaalka ku soo qaaday gobolada dhexe ee soomaaliya islamarkaana ku soo idlaaday fashil iyo in ciidamada dowladda federaalka isaga baxaan deegaano badan oo ay gaareen ayaa hadda ciidamada macawisleyda ah ee ku sugan deegaanadii ay faarujiyeen askarta dowladda federaalka waxaa soo food saaray cabsi dhan weliba ah maadaama ay ka garab baxeen ciidamadii dowladda federaalka ay isku halleenayeen bandow ayaa lagu soo rogay degmada luuq ee gobolka gedo waxaa faahfaahinaya farxaan cali cabdulaahi waxaa gebi ahaanba hakad galay isku socodkii dadka iyo gaadiidka iyadoo sidoo kale la xiray goobaha waxbarashada ee ku yaala degmada luuq ee gobolka gedo xaaladan bandowga ah ayaa ku soo aadaysa iyadoo waayadii u dambeysay ay degmada luuq martigelisay weeraro ay fuliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab xaalad cabsi iyo walwal ah ayaa soo wajahday maamulka degmada luuq iyagoo walaac ka muujiyey xaaladda amni ee ka jirta degmadaas degmooyinka kale ee ku yaala gobolka ayay sidoo kale ka jiraan xaaladaha nuucan ah waxaana mas-uuliyiin ka tirsan maamulada degmadaas oo horey saxaafadda ula hadlay ay sheegeen inay go'doon ku yihiin magaalooyinka dowladyadana ay u fadhiyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo ay usii dheer tahay weerarada joogtada ah ee ay la kulmaan maamulka jubbaland ayaa haweenka ku dhaqan dhulalka uu ka arrimiyo horey uga mamnuucay xirashada niqaabka sida ay hore u sheegeen mas-uuliyiin ka mid a maamulkaasi maamulka puntland ayaa sheegay inuu mamnuucay galaabashada noocyada ka mid ah kalluunka badda warkaas waxaa eegaya cabdifatax diiriye maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inuu mamnuucay jallaabashada nooc ka mid ah kalluunka badda maamulka uu hogaamiyo saciid dani ee puntland ayaa go-aankani uu soo saaray waxa uu dheliyey hadalhayn iyadoo ay xeebaha uu ka arrimiyo maamulkaasi ay ka jiraan kalluumaysi sharci daraa haddaba wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumaysiga ee puntland saciid maxamed raage isagoona akhriyey go-aanka ka soo baxay wasaaradda waxaa la mamnuucay qodobada tan jillaabashada qubada iyo libaaxa indhabuurka gruuba shaarka jillaabashada kaambaha dhadiga ah ee dhalaya shuuney jillaabashada kaambada dhasha dhasha ah biish ee culayskeedu ka yaryahay konton iyo toddoba garaam gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda coola riifis kan nool iyo kan dhintayba jaridda gurashada shawrada maanguruufiska adeegsiga qalabka loo yaqaano hoon nuug iyo tooshka waxyaalaha waxyeeleeya noolaha badda waa tooshku waa nalkan wax lagu eegaayo badda maaragta ay maaragtay qoladan badda wax ka xaaqda qalabka waxyeeleada u geysta deegaanka iyo noolaha badda sida shabaagaha caagga iyo shabaagaha ishoodu ka yar tahay konton m m xeebaha dhaca deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa ka mid ah goobaha ay sida xoogani uga socdaan kalluumaysiga sharci darada ee shisheeyaha waxaana maamulkani halkii laga rabay inuu la dagaalamo dadka nuucani ah uu dhibaato ku hayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee ka jilaabta xeebaha isagoo ku tilmaamay inay burcadbadeed yihiin sidaasna xabsiyada ugu taxaaba ama u gacangeliya dowlado shisheeye qoysas badan oo ku nool gobolka bari ayaa wajahayo xaalado adag kadib markii horaan ay rabab dabeelo wata ka burburiyeen geedo ay nolol maalmeedkooda ka maareen jireen sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan qoysas badan oo ku nool deegaano ka tirsan gobolka bari ayaa wajahaya xaalad adag kadib markii robo dabeelo wata ay burburiyeen geeda ay nolol maalmeedka ka raasi jireen ilaa iyo afar deegaan oo ka tirsan gobolka bari ayay ka jirtaa dhibaatadan kadib markii ay dabeeluhu burburiyeen geeda uu ka mid yahay xijiga oo ay ku tiirsanaayeen qaybo badan oo ka mid ah bulshada qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanadaas ayaa ka waramay saameynta ka dhalatay geedaha ay dabayshu ku dhufatay dhulkan waxaa wax laga helaa waxaweye bahalka la yihahdo xijiga bay dadku inta boqol kiiba siddeetan ku tiirsan yihiin xijigina waa xilligan waktiga la guraho weeye marka isaga laftigiisa dabaysha baa saamaysay oo waa waa waa waa jajabay oo waa burburay oo waa baaba-ay caruurtii haddee waxa weeye waxay joogtaa haddee beel bannaan oo qoraxa anaguna dhaqaale dad haya ma nihin gurigana hadduu burburay raashinka waa u olaa way saaxan jireen dabaysha kulul oo dhacaysa oo halacaday ka geli jireen roobkay ka geli jireen agabkooda iyo waxooda u oolaa wixii oo dhan hadda waxa weeye dadkii iyo carruurtii iyo maca gurigii maca alaabtii wixii oo dhan qoraxda yaaliin caqabaadka aan ka kulunay oo xijiga waxaa ka mid a annaga oo ka shaqaynayna oo wixii aanu ka soo rognay daynada ku yeeshay baa ka mid ah dii xaba jibrida garaaka dadkaba kuma jiro ilay awal gasax baa la heli jiray dhulkaa daqdaqaaqi jiray ma garatay dadku waa kala socon jiray waxbaa la kala garan jiray waxbaa lagu jiri jiray soo ma garan hadda nolosha qoyska waxay ku taagan tahay siiro siiro deegaanada uu ka armiyo maamulka puntland waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan iyadoo maamulka uusan danaynin bulshada ku nool deegaanada uu ka taliyo warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan yuhuud ayaa bilowday inay ikhtiyaalaan saxafiyiinta bariga dhexe ee soo tabiya tacdiyaadka yuhuudda ka geysanayso falastiin iyo guud ahaan shaam xilli maamulka yuhuudda ay sii kordhiyeen duqeymaha wuxushnimada ah ee ay ka geysanayaan waddamo dhaca shaam haba ugu badnaadeene falastiin suuriya iyo lubnaan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in xalay yuhuudda ay fuliyeen mid ka mid ah weerarada ikhtiyaalka ah ee ay ku beegsanayso saxafiyiinta tabise xadgudubka yuhuudda duqeyn nooceeda ay cusub tahay ayaa xalay yuhuudda waxay ka geysteen magaalada dimashik ee caasimada suuriya taasoo ay la egteen gaari yar oo ay saarneyd haweeney saacadihii hore waxaa adkaatay in xog la helo qofka gaariga ku jira iyo cidda bartilmaameed ku ahaa balse markii dambe waxaa gaariga laga soo saaray meydka safa axmed oo ahayd weriye ka howlgelayay dimashik taasoo si weyn u tabin jirtay xadgudubka yuhuudda dilka gabadhan wuxuu dhacay keliya wax ka yar nusaac markii ay kasoo baxday warbixin ay si toos ah u tabinaysa oo la xiriirtay duqeymaha iyo weerarka dhulka ah ee ay yuhuudda ka wada lubnaan si la mid ah baraheeda bulshada ayay kusoo tabinaysay wararka la xiriira weerarada yuhuudda ra-iisul wasaaraha yuhuudda dhigyacabka ah netanyahu ayaa warbaahinta maamulka u diiday inay soo tabiyaan wax la xiriira weerarka dhulka ah ee ay ku qaadeen lubnaan warkii alfurqaanna waa naga intaa